odayaal ka hadlay gobolka bari oo dadkii waliba gobolka bari macquulka ahaa ama laga kaa kicin jiray ama maxay ahaydna dadka dee hor joogay ama odayaasha u ahaa ay ka muuqdeen kiliibkaa waan daawaday waxay ka hadlayeena dan uunbay ahayd dhaliili way ku jirtay waana la dhaliili karaa dowlad waa la dhaliili karaa shacabka dastuurku wuxuu qorayaa awoodda ugu sarraysaa allaweyne ka sokow waa shacabka puntland dastuurka awooddaa siinaya dadka iyagaa shaqada loo hayaa iyagaa loo dhaartay iyagaa magaca la sito iyagaa leh la-aantood magacna lama yeelan karo dowladna lama ahaan karo caburinna xaq umale dadku waxbay dhaliili karaan waxbay toosin karaan waxbay wixii jiray sheegi karaan waxbay diidi karaan waxbay yeeli karaan waxaan rabnaa dadka odayaashaas marka koowaad shalayna hadalkoodii waxa ku jirta taageera ay u muujiyeen gobollada tanna waa soo dhoweynaynaa waana bogaadinaynaa waxaan sidoo kale cambaaraynaynaa xadhiggii iyo fallalka xumaa ee lagula kacay odayaasha waxaan leenahay dadka saasi ma dhaqdo wixii hore oo dowladdu iyo ceebihii hadda ay geysatay ayaanba ceediyey isaga imanoo kuwaasaanba la dhammayn karan shanta sanoo soo socotee waxaan dambe oo ay faraha kula sii jirto waxaan ugu baaqaynaa inay joojiso waana cambaaraynaynaa falka xun ee cabburinta ah ee cid walboo hadasho waa la xidhaya iyo waa la jebinaya iyo waa la dilayaada ah dowladna lagu ahaan maayo waxna ku socon maayaan saa dhaajigeed arrintaa waan cambaaraynaynaa waxaana ku baaqaynaa in la sii daayo odayaasha ah ayaan iyadana ku baaqaynaa